galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal barnaamij la siiyey magaca fursad fand oo shaqa abuur loogu sameynaya dhallinyarada ayaa maanta lagu daahfuray magaalada muqdisho barnaamijkan ayaa bartilmaameedsanaya shan kun oo qof oo midkiiba uu bixiyo maalintii lacag dhan hal dolar taasoo sanadkii noqon doonta saddex boqol shan iyo lixdan dolar barnaamijkan ayaa la doonayaa in lagu in loogu abuuro shaqo dhalinyaro gaadhaysa konton kun oo dhallinyarada soomaalida shanta sane ee soo socda barnaamijkan ayaa waxaa maamula waxaa maamuli doona koob iyo toban xubnood oo ay ka mid yihiin wasiirka qorsheynta cabdiraxmaan cayinte iyo doctor maryam qaasim axmed oo hore wasiiru soo noqotay waryaheena muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa wareystay doctor maryam qaasim
barnaamijkan wuxuu ka soo fulay dad haal abuura oo soomaaliyeed maskaxdooda oo ku talagalay maadaama soomaaliya dhib ay ka bixi weyday bal waxaa lagu maamaahaa biyo sacabadaada looga dhargaa wax soomaali ay leedahay jeebka soomaaliga laga bixiyey soomaali maamulayso qofka soomaaligana wax loogu qabanayo sidaas ayuu ku yimid sead u qaadaysaan lacagahan xageese yahay ee taargetka lacageed aad doonaysaan
waxaa lagu fasiray dahfurkii waa lasoo bandhigay waxaa la furay dhowr bank account oo fursad fand ay leedahay oo marka accountyadii hadda waa loo sharxay dadka waa dal iyo dabaadba waa la taarged garaynhayaa ilaa shan kun qof baa hadda la taarged garaynhayaa oo soomaali ah oo la rabo maalintiiba hal doolar inay bixiyaan taasoo micnaheedu yahay sanadkii taargedkeenna waa taas laakiin ka badan haddaan helnana waa walilaahi alxamdu hadda muqdisho oo keliya ilaa hadda waxaan haynaa dad ballan qaaday oo bixinaya toddoba boqol inay taamaleen tirada ama dad ku dhow hadda waa tii naloo sheegaya oo muqdisho keliya degmooyinka soomaaliya oo dhanna gobolladana waa la tegi doonaa ma sahlana in qof walbo soomaaliyeed lacag hal doolar laga qaado ama saddex boqol iyo lixdan shan doolar sanadkiin ay noqoto tiro weyn baad doonaysaan waa lacag xoog leh lacagtan see doonaysaan aad dadka ugu soo celisaan maadaama aad dadka qaadaysaan annagu waxaan nahay board of directorska waa ilaa kow iyo toban qof oo ka kala yimid bulshada qaybaheeda kala duwan oo ka yimid soomaaliya goboladeeda kala duwan oo backgroundnadeennana ay aad u kala duwan yihiin marka lacagta markay timaado oo habkii aan sheegnay macnaha dadka aad baa loogu fasira technicalitiga ay lacagta u bixin karaan inay sanadkii laba mar shubi karaan inay bangiyada habkay ugu soo shubi karaan laakiin lacagta marka lasoo shubo doctoresa maryam see loo maamulaya waxaa loo maamulayaa boorka oon anigu ka mid ahay saddexdii bilba waxaan qaadanaynaa shir accountiga kama bixi kara shilin ayna boorka abruuf garaynin boorka waxaa lasoo hordhigayaa howlwadeennada waxay noo soo aruurinayaan mashaariicda la qaban karo dhallinyarada dalabaad ka soo gudbisatay waayo nin dhallinyaro ah wuxuu maalan tusaale soo gudbisan karaa waxaan rabaa mashruuc ilaa laba kun dollar ku baxayso oo aan saas oga shaqayn kara hay la ii maalgeliy maalan mashaariic saasoo kale ah lasoo gudbistay shaqo abuur waxaa lasoo gudbistay waxbarasho tareenina marka waa nala soo hordhigayaa boorka ayaa dooranaya doctoresa maryam waxaad ogtahay in lacaga la ururin jiray in ma ahan markii ugu horeyso yabaha lacageed oo dhaca laga yaabo kambeynkai kala duwanaashuwa meesheedii marka shaki badan baa jira dadka soomaalida oo la qabo in lacagahan qaabkay ku baxayaan cadaynteeda see loola soconaya marka ma kula tahay shakigaas idinka maraya dhexdiina bismillaah waa run soomaali hore lacag u aruurin jirta laakiin fursad fan waa ka duwan yahay wixii hore muxuu ka duwan yahay waxaad jirta transparency aad ah websiteka haddaad gashid adiga haddaad doolar ku rido waad arki ninka boorama kaga soo rido websitekaad ka arki xisaabta meeshay marayso waad arki ka america kaga soo rido websitekaad ka arki lacagta inta ay tahay sida loo maamulo dadweynaha waxay ka daawan karaan websiteka wax la qarinayo ma aha annagana waxaan qaadna ammaanadaas culus oo ah lacagtaas sida ugu hufan in loo maareeyo
ugu dambeyntii wasiiraa ka muuqda siyaasiyiin baa ku jira adigu dabcan siyaasada kama marnid wasiir horaa soo dahayd bulshada ka dhex shaqaysa marka fursadahan dhinaca dowladda maxaad uga faa'iideyn weyseen maxaad dowladda bannaanka uga timaadeen waxaan rabnaa anigu horta siyaasi ma ihi hadda siyaasadna kuma jiri waxaan ahay waxaan u doodaa aan u qareemaa aan u ordaa aan goodwill ambassador u ahay fikir wanaagsan aa aan u ahay caafimaadka hooyada iyo dhallaanka soomaaliyeed marka een, arrintan waxaan rabnaa qofka soomaaliga inaan shakiga ka bixino qofka soomaaliga dowlad markuu maqlo een, waxaan maqli jira caruur iyo maxaa la jiray waraabe warxun baa dhexdooda yaalla qofka soomaaliga hadduu maqlo waxaan dowlad baa maamulaysa wuu ka didaayaa marka inayna dowlad maamulaynin dowlad ku lug lahayn okay wasiirada asxaabteena way tabaruci karaan hadda waad maqlaysay eh, cabdulaahi maxamed nuur siduu u tabarucay wasiir caynta siduu u tabarucay way tabaruci karaan ragga tujaarta oo ilaahay xoolahaasi way tabaruci karaan waxaan ugu baqaynaa madaxweynaha iyo baraha ministerka tabaruca ugu badan inayna siiyaan laakiin dowladda ma maamulayso shuqulna kuma laha sidii loo bixin lahaana waxay u taallaa boorka
waa doctor maryam qaasim axmed oo u waramaysay wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaalaha ay wada sugayseen hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed imaan ayaa inoo haya
waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha warqadda ugu horraysa aan kugu soo dhoweynay toddobaadkii horead maqnayd ibraahim soo falastiin adigoo aad u mahadsan dhambaalka ugu